subaxnimadii hore ee saakay ayaa dablay ku hubaysan bastoolado waxa ay rasaas dhinaca bidix kaga fureen taliya ku-xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska puntland gaashaanla sare jaamac saxardiid xilli uu ku shaahaynayey afaafka hore ee hoteelka madiina oo uu ka deganaa magaalada boosaaso taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax ereg oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garowe ayaa v o a uga waramay sida uu u dhacay weerarka taliyaha iyo xaaladiisa caafimaad saakay subaxii hore aroortii xilligii shaqada la gelayay ayaa koox hubaysan waxay ku toogteen tariixyeenkii saddexaad ee ciidanka booliiska jaamac saxardiid hoteelkuu deganay eradiisa sarkaalku waa fiican yahay caafimaadkiisu waa ladayahay waa la qalay waa lagu guuray shaqaliinkiisii xaaladiisu waa stable ilaa hadda cid wax gaareen ma jirto kale keligiisaa dhaawac u gaaray ilaanana waktigaas lama socon taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal cabdulqaadir faarax ereg ayaa v o a u xaqiijiyey in la garanayo dadkii falkaa geystay booliiskuna ay baadigoob ugu jiraan sharcigana la hor keeni doono gacan ku dhigilayaashiina waa aqoonsanay insha allahu sida ugu dhaqsa badan oo usoo qabanaynaa intaa wax qaabsiisan oo aan idiin sheegi karaa ma jiro idin oraaliya goobjooge ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay oo sababa ammaan dartood u qariyey magaciisa ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey walaal meesha anagu fadhinay hodheel hortiis waxaa la yidhahdaa hotel madiina almunawara ayaa la yidhahdaa oo shaahii cabayna ayaan dhawaqii rasaasta maqalnay dhawaqii haddaan maqalnay oo sida u jallaacay waxaan indhahay ku dhaceen in dhalinyaro ah oo bastoora labada gacmood ku haysto oo taliyaha la dhacaya dabeedna dadkii wax dhaata iyo wax yaaca ayay noqdeen anagu meesha waa ku dhacnay isla markiiba ninkii waa noqday ninkaan baa dhibaatadaas soo gaartay wax kadadka kale meesha fadhiyay wax dhib ah ma soo gaarin wax ciidan oo meesha markaa kaagir waa ma jirin ninkii wuu baxsaday taliyihii wuu dhacay markaa markii lagu soo noqday dadkii cararay meesha isugu soo noqdeen taliyihii waa la qaaday gaari meesha yaalay baa la saaray waxaa loola cararay cusbitaalka ayaa loola cararay isaga oo nool oo dhaawac ah inkastoo maamulka puntland uusan weli shaacin cidda ka dambaysay weerarka taliyaha ayaa haddana warbaahinta ku hadasha afka xarakada al-shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaas ay geysteen rag ka tirsan ururka al-shabaab faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso